imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee galatiya xorriyad ayuu masiixu inagu xoreeyey haddaba adkaada oo mar dambe yaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada bal ogaada aniga oo bawlos ah waxaan idinku leeyahay haddii laydin gudo masiixu waxba idin tari maayo waxaan haddana ugu markhaati furayaa nin kasta oo la gudo waxaa ku waajib ah inuu sharciga oo dhan sameeyo waad ka soocan tihiin masiixa kuwiinna sharciga xaq ku noqon lahaayow nimcadiina waad ka dhacdeen waayo innagu xagga ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinta iyo buryoqabnimada midna wax ma tarto laakiinse waxaa wax tara rumaysadka ku shaqeeya jacayl si wanaagsan baad u ordayseen ee yaa idinka hor joogsaday inaydnaan runta addeecin taladanu kama imaan kan idin yeedhaya in yar oo qamiir ah cajiin oo dhan bay qamiirisaa xagga rabbiga waan idin hubaa inaydnaan wax kale ka fikirayn laakiin kii idin dhibaa xukunkiisuu qaadan doonaa mid kastuu yahayba laakiin walaalayaalow haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo maxaa weli la ii silciyaa haddaba xumaan u qaadashada iskutallaabtu waa dhammaatay waxaan jeclaan lahaa in kuwa idin wereeriyaa ay isgooyaan xorriyadda waa in jacaylku xukumo waayo walaalayaalow waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiinyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale kalgacayl ha ugu adeego waayo sharciga oo dhammoo hadal keliya buu ku dhammaaday waana kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay laakiin haddaad isqaniintaan oo is cuntaan iska dhowrayaydnaan isbaabbi'in midhaha ruuxa laakiin waxaan leeyahay ruuxa ku socda kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelayne waayo damaca jidhku waa ka gees ruuxa ruuxuna waa ka gees jidhka maxaa yeelay kuwanu waa kala gees si aydnaan u samayn waxyaalahaad doonaysaan laakiinse haddii ruuxuu idin hoggaamiyo sharciga kuma hoos jirtaan shuqullada jidhku waa muuqdaan waana kuwan zino wasaqnimo dhillannimo sanamcaabudid sixirnimo cadownimo dirir masayr xanaaq is-ilaakh iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasidnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah kuwaas waan idinka digayaa sidaan markii horeba idinku sheegay in kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeyaa ayaan dhexli doonin boqortooyada ilaah laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaas ah sharci ka geys ahu ma jiro kuwa ciise masiix waxay iskutallaabta ku qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa sharka ah haddii aynu ruuxa ku nool nahay aynu ruuxa ku soconno yaynan iskibrin oo iska xanaajin oo isxaasidin